subax wanaagsan halkani waa raadiyo dalsan kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka subax kooxo hubaysan oo xalay muqdisho ku dila wasiir ka tirsanaa maamulka galmudug iyo galmudug oo war cusub ka soo saartay maamulka jubbaland oo bilaaba howlgallo xoogan oo al-shabaab looga saaraya deegaanada maamulkaasi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya oo ka warbixiya halka ay marayaan howlgallada ka socda deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ururka al-shabaab oo soo saara go-aano ku wajahan ganacsatada iyo bangiyada dalka kadib markii dowladda soomaaliya xirta akoonno badan ay lahaayeen iyo magaalada laascaanood oo ay ka socdaan shareer kala duwan oo yeelanayaan garaadada iyo waxgaradka gobolka sool xilli ay ka arrisanayaan masiirka deegaanadaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale isku soo laabad wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhda ay ku astaysan tahay labaatan iyo sagaalka bisha janawari laba kun labaatan iyo saddex waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aada hordhacooda maqasheen oo aynu faahfaahintooda gudagalno haddii aynu ku bilowno allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada muqdisho lagu dila farxiya cabdi waasugo oo ahayd wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista ee maamulka galmudug waxaana muqdisho ku dilay kooxo hubaysan si gaara degmada warta nabadda ee gobolka banaadir wariyaheena xuseen washington ayaa faahfaahinaya wararkii ugu dambeeyay dilka wasiirkaasi ka tirsanaa galmudug
kooxo hubeysan ayaa xalay qeybo kamid ah degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxay ku dileen wasiir dowlo ka tirsanaa maamulka galmudug kooxaha ku hubeystaan bastoolada ayaa gudaha warta nabadda ee gobolka banaadir ku diray wasiiro dowlihii wasaaradda gaadiidkii duurista hawada dowlad goboleedka galmudug oo lagu magacaabi jiray farxiya cabdi maxamed dad ayaa waxay ku warameen in wasiir dowlaha la toogtay xilli ay ku sugnayd waaxda saddexaad ee horseed ee degmada warta nabadda ee gobolkani banaadir waxaana sidaa la sheegay u geeriyootay rasaas qeybaha sare jirkeeda lagu dhuftay goobta uu farabku ka dhacay ayaa waxaa durmadii ka baxsaday kooxihii ka dambeeyay dilkaas khaarijinta ahaa haweeneydan ayaa waxa ay ka mid ahayd golihii wasiirada maamulka galmudug ee shantii bishii disembar ee sanadkii uu magacaabay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqoor madaxweyne qorqoor oo ka hadlay dilka loo geystay wasiir dowlihii wasaaradda doorista hawada maamulka galmudug ayaa waxa uu tacsiye u diray ummadda soomaaliyeed ee reer galmudug isagoona si gaar ugu tacsiiyey qoyska iyo qaraabada ay ka baxday maxamed farxiye cabdi maxamed wuxuuna alle uga baryay in uu u naxariisto dhinaca kale al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegteen mas-uuliyadda dilka xalay gudaha muqdisho loogu geystay farxiyo cabdi maxamed taas oo ahayd wasiir dowlihii wasaaradda gaadiidkii duurista hawada ee maamulka galmudug
aada ayuu mahadsan yahay washington markaana maamulka jubbaland ayaa bilaabay howlgallo xoogan oo al-shabaab looga saarayo deegaanada maamulkaasi ay ka haystaan deegaano kala duwan ee ka tirsan maamulka jubbaland si gaara deegaano ka tirsan gobolka jubbooyinka ama jubbada hoose ayaa waxaa ka bilowda howlgallo xoogan oo al-shabaab deegaano dhowra looga qabsada sida mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay sheegeen howlgalladan ayaa barbar socda howlgallada kala duwan ee dalka ka socda kuwaasoo al-shabaab loogu xoreynayo deegaanada ay muddada dheer ay gacanta ku hayeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa kormeeray deegaano kala duwan oo ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland maalmihii dambe gacantooda galay wuxuuna ciidamada jidaha hore uu ku gaaro kula dardaarmo xoojinta howlgallada socda islamarkaana sugitaanka amniga deegaanada kala duwan oo ay gacanta ku dhigaan oo al-shabaab ay muddo xukumayeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa sheegay inay ciidamada howlgalkooda uu yahay mid ballaaran islamarkaana maalmaha soo aadan oo kale ay sii wadi doonaan deegaano dhowrana kula wareegi doonaan ciidamada dowladda jubbaland iyo ciidamada s n e iyo noocyada kala duwan ciidamadan ee hadda ku howlgalsan yihiin howlgal ugu jiraan xoraynta deegaanada jubbaland ee ku jira gacanta khawaariijta waan ugu hambalyaynayaa ciidamada geesiyaasha ah tallaabooyinka sharafta leh oo ay ka qaadayaan horumarka leh ay ka qaadayaan cadowga shacabka soomaaliyeed iyo cadowga deegaanada jubbaland ee hadda laga xoraynayo waxaan leeyahay ciidamada naftood horayaasha ah waa idin garab taagannahay garabkiinnaan taagannahay hortiinnaan taagannahay gadaashiinnaan taagannahay dhinacyihiinnaan taagannahay waxaan rabaa inaa idiin hambaliyo idin idhaahdo hambalyo waxaad iigu doontaan salaan aad idinkaga sido madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo iga gaarsii saraakiisha ciidanka iyo ciidankaoo dhan iyo shacabka reer janaac cabdalle salaantaas iga guddooma waana idiin hambalyaynaynaa waxaan idiin wadnaa daawo aan loogu talagalay wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ee ugu tala gashay in la soo gaadhsiiyo ciidamada howlgalka ku jiro iyo dadka deegaanadan ku sugan deegaankiinna soo camira qoraxda haddee dhacdo ilaa waa ka baryi ma soo noolaanaysaa warshaab waa u dhammaatay waa dhaceen soomaalidha ka maqlaysiine iyo idin dadka duurka ka soo bixiya iyo idin lugoyne baadi iyo dhibaatadii iyo dhicii iyo amni darradii iyo mashaakilkii waa dhammaaday ayagana waxaan uga baaqayaa ciidamada isku soo dhiiba ciidamada isku soo dhiiba si broseeskii iyo nidaamkii laidiin mariyo aad iyo aad aa mahadsantihiin deegaankiinaa laidinka warqabayaa ciidanka la shaqeeya dowladdiin la shaqeeya habeen iyo maalin inta waan imaanina haddii aan la idmo laakiin qalbigiinna ka saara dowladdu hatii maa noqon doontaa meel u noqon mayno horaa ku soconayna ilaa jilib bu'aale jamaame xagar saakow badhaadhe meel aanna tegayn male ciidankiinna aamina la shaqeeya kow ilaahay aamina allah waaxid nimanka xukunkood waa aragteen waxooda soo aragteen waa tageen waa tageen nimankaas sababtoo ah caqabadda kuma noqdeen ummadda soomaaliyeed deegaanada jubbaland ay kaga sugiyiin insha allah waa laga dhammaynaya
waagaagkaasi waxaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo ka hadlaya howlgallada kala duwan ee ka socda deegaanada ka tirsan maamulka jubbaland markana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan howlgallada ka socda deegaanada ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgadood oo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya maalmihii dambe ay kula wareegeen wasiirka oo ku sugan deegaano hoostaga magaalada xaraardheere ee koonfurta gobolka galguduud ayaa sheegay inay ciidamada ay guulo weyn ka gaareen saacadihii ugu dambeeya howlgallada ay sameeyeen sidoo kalena deegaanada la xoreeyey ay haatan ciidamada ka wadaan amni xaqiijin iyo sidoo kale miino baaris waxa uu sheegay in howlgalka ballaaran ee ka socda deegaanadaasi inta dhiman ay sii wadi doonaan maalmaha soo aadan islamarkaana waxa uu sheegay in la xoojiyo howlgallada dhammaan ka socda gobolada dalka
bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd halkan aan joogno waa deegaan nimankii khawaariijta ilaahay baa jebshay waa carareen waxaan rabaa marka fariin kooban inaan u diro dhallinyarada la khalday oo khawaarijta ah oo dadka muslimiinta adlaynaya oo waalidkooda walaalkooda xoolaha dadka muslimiinta wax ay reebanayaan aan la arag oo dadka gubaya qarxinaya waxaan leeyahay mar haddii ilaahay subxaanau wa tacaala garabkiina ku jirin shacabka soomaaliyeedna garabkiina ku jirin oo hooggaan iba'an aad ku nooshihiin walaalayaalow dadkiina iyo dalkiina u soo laabta dowladdu way idin soo dhowaynaysaa dadku way idin soo dhowaynaayaan laakiin haddaad sidaa hadda ku jirtaan ku jirtiin waxa hadda idinku dhacaayo oo hoogga iyo ba'a iyo gubashada iyo dhimashada iyo maaragtaa bakhtiga iyo waxaad ku jirtaanaad ku jiraysa ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxaan leeyahy waa mahadsantihiin in maanta khawaarij a cashar siiseen oo cashar u dhigteen meeshaan maanta aan ku sugannahayna ilaahay fadigiisa idinka dartiina iyo maaragtay dhididkiina iyo dhiiggiina lagu joogo shacabka soomaaliyeedna ay ku noolaanayaan waa ku mahadsantihiin shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay khawaarij waa israacday inta hartayna aan israacinna haddii ilaah yidhahdo aadaa umahad
agaag markaana haddii ayna aadna magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka socday shirar kala duwan oo ay yeelanayeen waxgaradka iyo garaadada kala duwan ee gobolkaasi shirarkan ayaa daba socday kadib banaanbaxyadii ruuxay ee maalmihii hore magaaladaasi looga soo horjeeda somalilan kadib dalal kala duwan ee ka dhaca laascaanood shirkan oo looga hadlayo masiirka dadka deegaanadaasi ah ayaa waxaa la filayaa maalmaha soo aadan oo lasoo gabagabaynaya in laga soo saaro qodobo wax ku ool ah oo ka hadlaya xaaladaha deegaanadaasi oo waayihii dambe si weyn somalilan looga soo horjeeday xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo waraysi gaara siiyey raadiyaha dalsan ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in calanka soomaaliya mar kale dib looga taaga magaalada laascanood isagoo sheegay dadkaasi ku dhaqan deegaanadaasi in somalilan puntland iyo dowladda dhexaba aysan ka helin xaquuqda ay lahaayeen muddooyinkii dambe taasina ay keentay kacdoonka shacabka ay bilaabeen su-aashaas laascaano xaalkeedu siduu yahay qof kasta oo soomaaliya iyo qof kasta oo mas-uul xaaladeeda waa la socdaan shacabkii deegaanka deganaa oo runtii shan iyo toban sano dhibaato badan la baday oo maamulka somalilan biday oo intaas dhibaato lagu waday aan marna ayna wax garab istaaga ka helin muxuu ahaa maamulada kale oo dariska sida puntland iyo dowladda federaalka midna aan garab ka helin haddee shacabku markii haddee dhibku karo oo dhibku karo shacabku waa waxay sameynayeen kacdoon dee shacabkaasu kacdoon bay sameeyeen dhibaatadii ku dhacday shan iyo toban sano oo laga dilahayay aqoon-yahankii siyaasiyiinkii culammadii laga dilay waad ogeydeen haddee kacdoonka dadkaasu ay sameeyeen kacdoonkii baana weli socda isimadii deegaanka ka soo jeeday iyo dhammaanna waxay isugu tageen gobolkay tageen shirarbaa u socda waxay haddee gabar iyo oday iyo isna ku qaylinayaan oo babinayaan waa calankii jumhuuriyadda soomaaliya oo shanta gees lahaa haddee taasaa loo baahan yahay qof kasta oo damiir unugu inuu arrintaa ka qayb qaato oo dad soomaaliyeed ama gabdha ha ahaadeen ama odayaal ha ahaadeen ama dhalinyaro ha ahaadeen ama hooyooyin ha ahaadeen oo calankii jumhuuriyadda babinahaya in lagu fiirsado dhibaatadaas ma ahane waa in qof kasta oo damiir unug garab istaagaa kii dhaqaale ku awooda kii cudud ciidan ku awooda kii kaalmo kale ku awooda intaba waa arrin u taalla soomaaliweyn u taalle arrin u taal shaksiyaad iyo koox ama dowladda federaalka lafteeda maahani soomalilan bay arrintaas u taallaa laakiin muhiimada koowaad waxa weeye waa dowladda federaalka waa gartay arrinta dowladda federaalka waan usoo noqon doonaaye shirka ka socanayo haatan oo ay cuqaasha gobolada sool sanaag iyo ceendega ku yeelanayaan magaalada laascaanood maxay ka dhigan tahay in cuqaashii iyagoo caalanka soomaaliya kor u babinayo ay maanta ku shiraan magaalada laascaanood
waxay ka dhigan tahay kow waxay muujiyeen oo calankii u wadaan oo shirkooda koobadyena khudbadooda aad maqlaysay inayna soomaaliya kala go-ayn oo midnimada soomaaliya muqadas tahay rag badanna u soo dhinteen maantana reer sool siday shalay ugu taagnaayeen midnimada soomaaliya ugu taagnaayeen maantana ay ugu dhimanhayaan oo dhiigooda ay u horhayaan taas weeye horta muhiimadu midda labaadna hadee waxay muujiyeen inaan qofna qof khasbi karin qofna khasab uusan ku lahayn oo ay ka tashanayaan aayahooda ay ka tashanayaan
waxaa u dambeeyey warkii subax codkaasi aad ka dhagaysanayseen raadiyaha dalsan anigoo mahad nuura ayaa idinla socodsiin iyo xusnina wuu farsameynayay warkan mid lamida intaa ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel